wasaaradda diinta iyo arrimaha islaamka ee xukuumadda federaalka soomaaliya iyo guddi dhowaan loo xil saaray qiimeynta iyo go-aanka gaaridda arrimaha ku saabsan xajka ee sanadkan ayaa ugu dambeyn waxa ay soo saareen go-aanka ku aadan qiimaha xajka ee sanadkan agaasimaha guud ee wasaaradda diinta iyo arrimaha islaamka ee dowladda federaalka soomaaliya ibraahim nadaara oo ay weheliyaan guddiga loo xil saaray arrintan ayaa warbaahinta la hadlay agaasimaha ayaana waxa uu ka warbixiyey lacagaha sanadkan qofka xaajiga ee soomaaliyeed ku bixi doona si uu usoo guto tiirka islaamka ee xajka
jaangooynta sicirka xajka sanadka kun afar boqol afartan iyo lix laba kun labaatan iyo shan wasaaradda awqaafta iyo arrimaha islaamka xukuumadda jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo ka duuleysa halbeega ah xaj qiimihiisu jaban yahay adeegiisuna wacan yahay ayaa waxay wasaaraddu u xil saartay guddi khubaro ah inay daraasaad iyo qiimeyn kusoo sameeyaan sicirka adeegyada kala duwan ee xajka ee ay sanadkan ku xajin doonaan xujayda soomaaliyeed biidn illaah adeegyada ay guddigani khubarada ah ay qiimeynta ku sameeyeen ayaa ka kala dhacaya gudaha dalka soomaaliya iyo dalka boqortooyada sacuudi carabiya inta lagu guda jiro u diyaargarowga gudashada waajibaadka xajka haddaba wasaaradda awqaafta iyo arrimaha islaamka xukuumadda jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo gudanaysa waajibaadkeeda shaqo waxay maanta oo ay taariikhdu tahay afarta rajab kun afar boqol afartan iyo lix oo waafaqsan afarta bisha janawari laba kun labaatan iyo shan shaacinaysaa qiimaha ama sicirka lagu xajin doono sanadka kun afar boqol afartan iyo lix laba kun labaatan iyo shan guud ahaan markii la isu geeyey kharashaadka adeegyada xajka ee gudaha sacuudiga iyo sidoo kale gudaha dalkeenna waxay natiijadu noqotay in qiimaha lacageed ee sanadkan xaajiga ama xaajiyadda soomaaliyeed ay ku xajin doonto ama uu ku xajin doono afar kun lix boqol iyo afar doolar sidaasi daraaddeedii waxaa la farayaa dhammaan shirkadaha adeegyada xajka inay sidaa u fuliyaan fiiro gaara korarka qiimaha sanadkan marka loo eego sanadkii sanadkii hore waxaa u sabab ah isbeddel ku yimid sicirka tikidka iyo hoteelada maka iyo madiina sidoo kale waxay wasaaraddu wargelinaysaa haddii dhanka boqortooyada sacuudi carabiya ay wax kale kasoo kordhaan in dib ay wasaaraddu ula wadaagi doonto ummadda soomaaliyeed waad mahadsantihiin qiimaha xajka ayaa laga dareemayaa isbeddel gaaraya ku dhowaad laba boqol oo dollar marka loo barbardhigo sanadkii hore arrintaasi oo saameyn ku leh xujayda sanadkan doonaya in ay soo gutaan waajibka xajka